بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله باب تحريم تجاره الخمر في المسجد wuxuu baabu yahay taxriimi tijaarati alkhamri ay baabu dikri taxriimi tijaarati alkhamri wuxuu baabu yahay sheegidda xurmada khamrada in khamro laga ganacsado inay xaaraam tahay filmasjidi masaajidka dhexdiisa in lagu sheego oo in lagu sheegayo ay bannaantahay ayuu baabu yahay baabkan waxaa loo soo qadarayaa lafdiga ah dikr haddaan loo soo qadarin wuxuu noqonayaa taxriimu tijaarati lmasjid xurmada in laga ganacsado khamrada fi lmasjidi masaajidka dhexdii masaajidka miyaa lagu qeydayaa in in khamrada laga ganacsana laga ganacsado xurmadeeda iyo xaaraamnimadeeda masjidka gaarku ma aha taxriimu lkhamri waa caam fi lmasjid wa fii khaariji lmasjid idan baabu taxriimi tijaarati lkhamri muxuu ula jeedaa bukhaari waxay yidhahdeen culimmadu waxaa loo soo qadaraya lafdiga adikr baabu dikri taxriimi tijaarati lkhamri yacni wuxuu baabu yahay sheegidda xaaraamnimada in laga ganacsado khamro filmasjidi masaajidka dhexdiisa in lagu sheego xurmada khamrada khamrada inay xaaraam tahay in masjidka lagu dhex sheega waa bannaanta oo waa mashruuc khamradu waa wax liita waa wax ilaahay xarimay subxaana wa tacaala laakiin inay xaaraam tahay markii la bayaaninayo la caddaynayo way bannaan tahay in filmasjid lagu sheego lagu caddeeyo allah subxaana wa tacaalana wuxuu ku sheegay fi lqur'aan yaa ayuha aladiina aamanuu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون marka waa la sheegayaa xurmadeeda iyo in laga ganacsado inay xaaraam tahay fi lmasjid in lagu sheegayo waa jaa-is qaala xadaanaa cabdaan cabdaan waa laqab magaciisana waa soo marnay hadda ka hor dhowr jeer cabdullaahi ibnu cuhmaan ibnu kunyadiisu waa maha kunyadiisu waa abu cabdiraxmaan laakiin cabdullaahi ibnu cuhmaan maxaa loogu daraa ibraahim ibnu jabala cabdullaahi ibnu cuhmaan ibnu jabala kunyadiisa waa abu cabdiraxmaan cabdaanna waa laqab waa naynaas waay dadka qaar waxay yidhahdaan koofaar naynaasa koofaaray u yaqaanaan qaarna naynaasay dhan waa isla midkii can abi xamzata moxamed ibni maymuun asukari abu xamza asukari macnihiisa waxaa la yihahda magaciisa waxaa la yihahdaa moxamed ibnu maymuun laakiin wuxuu caan ku yahay kunyadiisa abu xamza asukari can alacmash sulaymaan ibnu mihraan abu moxamed can muslim waa muslim ibnu subayx kunyadiisa waxaa la yihahdaa abu duxى can masruuq bni ajdac abu caaئisha can caaئishaةa radia allahu canha qaalat waxay tidhi lama unzilat اlaayaatu markii aayaadka la soo dejiyey min suurati اlbaqara fi riba ee ribada ku saabsaneed markuu alla soo dejiyey kharaja الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam ilى اlmasjid nabiga calayhi الsalaatu wasalaam masaajidka ayuu u baxay faqara'ahunna aayaadka wuxuu ku dul akhriyey cala annaasi dadka ayuu ku dul akhriyey uma xarama kadibna nebiga wuxuu xarimay tijaarata alkhamri khamrada ka ganacsigeeda ayuu xarimay caaisha radia allahu canha waxay tihi markii la soo dejiyey alaayaat min suurati albaqara oo ka hadlaya fi riba aladiina yaakuluuna riba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabatuhu ashayطaanu min almas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا آيات كاس كجر في سورة البقرة كسو دقي في الربا مركي النبي قال كسو دجي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المسجد مساجد كل النبي عليه الصلاة والسلام فقرأهن آيات كي كدو الأخري على الناس دتك uma xarama kadibna nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu xarimay tijaarata alkhamri khamrada tijaaradeeda ganacsigeedu waa xarimay xadiidkan wuxuu ka mid yahay adilada faraha badan ee tusinaysa madrasada iyo meeshii saxaabadu ay wax ka barteen inuu masjidka ahaa markii nebiga calayh isalaatu wasalaam aayaad lagu soo dejiyo wuxuu la imaanayay masaajidka saxaabadu ku dul akhrinaya haddii xaaje iyo dani ay soo dariso ama ay wax soo kordhaan nebiga calayhi salatu wasalaam saxaabadu wuxuu iskugu yeerayay ila almasjid masaajidku ku kulminayo haddii ghazawaadka qaar ama duulaamada qaar saxaabada qaar ka mid ay wax soo gaaraan khabarka nebiga calayhi salatu wasalaam saxaabada wuxuu ugu sheegayay fi lmasjid aasaasu lislaam waa masjidka meesha diinta islaamka lagu aasaasay oo kasoo ka soo burqatay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam risaaladiisa iyo dacwadiisa saldhigga u ahayd wuxuu ahaa masjidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam marka masaajidku waa aasaaska diinta waana meesha ugu muhiimsan ee lagu daneeyo ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa barashadii iyo in ilaahay la caabudo waa masaajidda hadda dowrkooda in badan waa la dayacay laakiin dowr weyn ayay masaajiddu ku leeyihiin fi lislaam baabu lkhadami lilmasjid wuxuu baabu yahay alkhadam lilmasjid khadam bimacnaa kuwa adeegayaalah lilmasjidi masaajidka inuu u sugnaadaan masaajidka dad u khidmeeyay inuu leeyahay ayuu baabu yahay wa qaala ibnu cabaasin ibnu cabbaas wuxuu yidhi nadartu laka maa fii baطnii muxarara markuu aayaddaa fasirayay wuxuu yidhi lilmasjidi yakhdumuhaa masaajidka ayuu u khudmaynaya maryam calayhi asalaam markay tidhi nadartu laka maa fii baطnii waxaan ilaahu kuu nadray waxaa calooshayda ku sugan muxararan yacni xaaluu yahay mid u khidmaynaya masaajidka waay ay lilmasjidi yakhdumuha macnaa cunuga uu calooshayda ku jira haddaan aan dhalo waxaan u nadray bay leedahay oon u waqfay masaajidka inuu masaajid ka shaqeeyo oo masaajidka u khidmeeyo qaala xadaanaa axmed ibnu waaqid axmed ibnu waaqid waaqid waa awowgiisa laakiin magaca aabbihii waxaa la yidhahdaa cabdulmelik waa axmed ibna cabdilmelik ibnu waaqid qaala xadaanaa xamaad ibnu zayd can haabit albunani can abi raaficin can abi hurayrata radia allaahu canh ana imra'atan haweeney ow rajulan ama nin kaanat waxay ahayd haweenaydu taqumu lmasjida mid masaajidka hagaajisoo nadiifisa walaa uraahu mana u malaynayo ila imra'atan ilaa inay haweenay tahay mooyaan wuxuu rajaxayaa lafdiga imra'a fadakara xadiida anabiyi sala allahu calayhi wasalam wuxuu sheegay xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam annahu sallaa in nebigu sala allahu calayh wasalam uu tukaday calaa qabrihaa addoontaas ama gabadhaas qabrigeeda inuu nebigu ku tukaday calayhi salaatu wasalam xadiidkan waa soo marnay gabadhaasina waxay u khidmaynaysay ay u adeegaysay masjidka baabu alasiiri aw alghariimi yurbadu fi lmasjid wuxuu baabu yahay alasiir midka lasoo qafaalay aw alghariim ama midka daynta lagu leeyahay yurbadu waxaa lagu xirayaa fi lmasjidi masaajidka waa bannaanta in masaajidka lagu dhex xiro mid lasoo qafaalay in masjidka lagu dhex xiro iyo qof hariimoo dayn loo haysto oo qaadiga uu ku xukumay in la xiro in masaajidka qofkaasi lagu hayo lagu xiro ayadana way bannaan tahay qaala xadaanaa isxaaq ibni ibraahim waa ibnu rahawey qaala akhbaranaa rawx waa rawx ibnu cubaada wa muxamed ibnu jacfar almulaqab biqundar can shucbata can muxamed ibni ziyaad can abi hurayrata can الnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina cifriita min aljinni tafallata calaya albaarixa alcifriit culummada luqada waxay ku fasireen almunaafidu lilamri min makrin wa khubthin waa midka arrinta fuliya oo arrimihiisa inay fulaan aad iyo aad ugu dadaala laakiin makri iyo khubthi iyo xumaan ku jirta xaggeed umuurihiisa raba inay u fulaan macnaha waa shaydaan aad iyo aad u madax adag cifriidka waa mid madax adag aadna ugu adag wuxuu doonaya inay u fulaan asagoo makri iyo khiyaano isticmaalaya tafallata calaya waa iga baxsaday buu yidhi albaarixata xalay shaydaan cifriidaa xalay iga baxsaday buu yidhi ow kelimatan ama kelimad ayuu yidhi naxwahaa oo la mida kelimadda liyaqtaca calaya salaa si salaadda uu iiga gooyay ayuu rabay fa amkanani allaahu minhu ilaahay ayaa imakaniyey buu yidhi fa aradtu waxaan doonay an arbitahu inaan ku xidho ilaa saariyatin tiir min sawaari lmasjidi tiirarka masaajidka ka mida xataa tusbixuu ilaa aada waa bariisataan wa tanduruu ilayhi oo aad fiirisaan kullukum dhammaantiin fadakartu waxaan xasuustay qowla akhii sulaymaan walaalkay sulaymaan hadalkiisa ou yidhi rabbi hablii mulkan laa yanbagii liaxadi min bacdi rabbi yaa rabbi rabbiu hablii ii hibay mulkan mulki iyo boqortooyo laa yanbagii aan u habboonayn liaxadin axad min bacdii aniga gadaashay mulkiga sulaymaan la siiyana muxuu ahaa jinniga iyo shayaadiintu inuu adeegsado oo ay u shaqeeyaan macnaha ooy ciidankiisa iyo junuuddiisu ay ka mid noqdaan marka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo xasuustay ducadii sulaymaan qaala rawxun rawx wuxuu yidhaahday faraddahu nebigaa dhahaya calayhi salaatu wasalaam laakiin riwaayadda rawx ayaa ziyaadadan sheegtay rawx ibnu cubaada faraddahu allah subxaana wa tacaala waa uu celiyey khaasi'an xaaluu yahay mid la fogeeyo la dheereeyey ay madruudan ama nebiga calayhi salatu wasalaam ayaa celiyey khaasi'an xaaluu yahay mid la dheereeyo shaydaankaas wuxuu doonayay marka inuu salaada nebiga hormaro calayhi salaatu wasalaam rasuulka calayhi salaatu wasalaamna waa iska yacni waa ka baxsaday riwaayadaha qaar waxaa ku jirta inuu ceejiyey nebigu sala allahu calayh wasalam ilaa wuxuu yidhaahda carabkiisa qabowgiisa aan gacanta ka dareemay carabku bannaanka keenay markii ceejida uu ku dhegay kadibna waa ka fakaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuuna damcay inuu ku xidho tiir ka mid ah tiirarka masaajidka shaahidka waxaa waaye fa aradtu an arbitahu ilaa saariyatin min sawaari lmasjid waxaan rabay buu yidhi inaan ku xidho tiir ka mida tiirarka masjidka haddii cifriit min aljinni tiir tiirarka ka mida in lagu xidhaa ay bannaan tahay asiir iyo qof lasoo qafaashay oo aan shaydaankaas ahayn oo ka hooseeya min baabin awlaa waa in tiir tiirarka masaajid ka mida lagu xidhi karo xadiidka marka wuxuu tusinaya arrintaas inay bannaan tahay masaajidka xurmadiisana aysan waxba u dhibaynin baabu liqtisaali wuxuu baabu yahay qubaysiga idaa aslama hadduu islaamo gaalka wa rabti alasiiri wuxuu kaloo baabu yahay kii la qafaashay xidhidiisa aydan fi lmasjidi masaajidka lagu xirayo wa kaana shurayxun shurax wuxuu ah shurayx alqaadi ya'muru alghariima wuxuu amri jiray midka daynta lagu haysto an yuxbasa in lagu xidho ilaa saariyati lmasjidi masaajidka tiirkiisa shurayx alqaadi qaadi weyn uu ahaa waana qaadi macruufa wuxuuna macruuf ku ahaa bilqadaa waxyaabo badan oo dakaagiisa iyo caqligiisa tusinaya fi lqadaana hadda kahor wax ka mida waan sheegnay oo alimaam ibnulqayim raximah ullah uu kusoo naqliyey kitaabkiisa la yidhaahdo aطuruq alxukmiya shurayx ninka la yidhahdo marka shurayx alqaadi qaadi buu ahaa dadku kale xukumi jire waxyaaba uu samayn jira waxaa ka mid a hadday laba qof isku yimaadaan yacni ay soo dacwoodaan oo deyn isku haysta kii deynta lagu lahaa wuxuu amri jiray in lagu xidho tiir ka mida tiirarka masaajidka ilaa deynta uu iska gudaayo ama laga gudaayo an yuxbasa an yuxbasa ilaa saariyati lmasjid wuxuu amri jiray in lagu xidho ilaa saariyati lmasjidi masaajidka tiirkiisa قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة رضي الله عنه سعيد بن أبي سعيد المغبري سمع أبي أبا هريرة رضي الله عنه سعيد أبو هريرة مباشرة وأغمق لي وحون أغوريا بواسطة أبيه أصو أبيه أمريا وأكوريا قال وحيري بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيرا نبي عليه الصلاة والسلام فرد أيودري قبل نجد حق نجد فجاءت waxay la timid birajuli nin min bani xaniifata reer bani xaniifa ka mida yuqaalu lahu ninkaasi waxaa la yidhahdaa humaamatu ibnu uthaal ayaa la yidhahdaa odayaashii wuxuu ka mid ahaa banu xaniifa farabatuuhu way xidheen bisaariyatin tiir ayay ku xidheen min sawaari lmasjidi tiirarka masaajidka ka mida faqaraja ilayhi nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa u soo baxay humaama faqaala wuxuu yidhi atliquu humaamata humaama iska sii daaya faintalaqa humaama waa baxay ilaa naklin qariibin geed timireed dhow min almasjidi masaajidka ag dhow ayuu aaday faاqhtasala waa soo qubaystay uma dakhala almasjida kadibna masaajidka ayuu soo galay faqaala wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu اllah towxiidka uu la yimid radia allahu canhu humaama ibnu uthaal markii lasoo qafaashay ee masaajidka lagu xiray wuxuu ka mid ahaa markiisa hore odayaashii qabiilka la yidhaha banu xaniifa odayaashiisa iyo dadka ugu waaweyn oo qabiilkaasi ay tixgeliyaan nebiga calayhi salatu wasalaam loo keenay markii lasoo qabtay waxaa lagu xihay tiir ka mida tiirarka masaajidka waa rabtu lasiir fi lmasjid markii la xihay nebigaa u yimid sala allahu calayhi wasalam xadiidku waa dheeraa shiikhu halkan waa soo ikhtisaariyey wuxuu yidhi kayfa xaaluka ya humaama humaamo xaaladaada ka waran markaasuu yidhi yaa muxamed in taqtul taqtul daa damin wain tuncim tuncim calaa shaakir muxamedow haddaad disho waxaad dilaysaa buu yidhi mid dhiig u saaxiiba macnaha wuxuu ka wadaa qof bil'aadam oo la dila anugu waxba ma dheeri haddaa iddisho waa uun basharkan ka mid ahay waxaad disha uun qof dhiig leh sida dadka dhiiggooda loo daadiyo haddaad ii nicmaysana waxaad u nicmaynaysaa buu yidhi qof ka shukrinaya abaalkii loo galay macnaha wuxuu leeyahy nin abaalkii loo gala ka shukrinayaan ah nebigu waa iskaga tegay calayhi salaatu wasalaam uma jawaabin haddana mar labaadu ku soo noqday markaasuu yidhi xaaladaada ka waran intiibuu ku celiyey in taqtul taqtul daa damin wain tuncim tuncim calaa shaakir markii dambe uu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam atliquu humaamata humaamo sii daaya humaama radia allahu canhu markii la daayey meel fog ma aadine biyuu qaatay geetimireed masaajidka aan ka dheerayn ayuu la tegay uu la hoosgalay halkiibuu ku soo qubaystay kadibna waa soo noqday asigoo markaa la imaanaya towxiidka asoo islaamaya xadiidkana waxaa ku jira qofka gaalka ah markuu soo islaamayo inay mashruuc tahay inuu soo qubaysto laakiin qubayskaasi ma waajiba mase waa sunna cala saxiix waa sunna waajib maaha inuusan waajib ahaynna waxaa tusinaya nebiga sala allahu calayhi wasalam ma amrin humaama inuu soo qubaysto humaama radia allahu canhu asaa doortay inuu soo qubaysto waxaa jirta riwaayad dhahaysa ana nabiya sala allahu alay wasalam amara humaamata an yaktasil inuu nebigu amray sala allahu alay wasalam inuu humaama soo qubaysto riwaayadda amarka sheegaysa waa hayru saxiixa waa riwaayadaan sugnayn riwaayat lamri waa riwaaya hayru haabita riwaayadda saxiixana waa midaan amarka lahayn in nebiga calayhi salatu wasalaam uu yidhi atliquu humaama humaamana asiga uu biyo qaatay uu soo qubaystay kadibna uu soo islaamay waxaa kaloo tusinaya inaysan waajib ahayn fii zamani nabiy sala allahu calayh wasalam saxaabada aaday usoo islaamayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaamna ma amrin qof walbuu soo islaamaya inuu qubaysto haddii waajib ahaan lahay qubayskaas cid walbuu amri lahaa soo maa qof walbuu doonaya inuu soo islaamo wuxuu dhihi lahaa iqtasil qabla an tuslim aa soo qubaysa intaadan islaamin ka hor taana nebiga calayhi salaatu wasalaam ma samaynin calaa kulli xaal iqtisaalka qabla alislaam waa sunna mustaxaba waana midda humaama uu sameeyey radia allahu canhu xadiidkan marka kuma jirto qofka qariimka ah ee deemaysan in lagu xiraayo masaajidka xadiidka laga qaadan maayo laakiin haddii qof lasoo qafaasho lagu xiraayo waxaa looga qiyaasanayaa oo la mid ah qofkii deen lagu lahaa ee laga baqaayo inuu baxsado oo deyntaasi uu la tago in si kumeel gaara loogu xiro macnaheedu maaha masjidka in xabsi laga dhigaayo oo tiirarka masaajidka o dhan kii lasoo qabtaba lagu xiraayo marka masjidnimada waa ka baxaya oo jaalu isku beddelaya laakiin waxaa loola jeedaa si kumeel gaara ma loogu xiri karaa maalan qaadiga xukun uu ku jiraa qofkaana weli looma gudbin xabsigii loogu talagalay si kumeel gaar ma loo xiri karaa filmasjid mase waxaa laleeyahay masaajidka ma bannaana in wax lagu xiro waa bannaanta in wax lagu xiro midda uu ka hadlaya imaamu albukhaari waa sidaa ee macnaheedu ma inuu leeyahay masaajidka xabsiga jeela laga dhigi karaa baabu lkhaymati fi lmasjidi lilmardaa wahayrihim wuxuu baabu yahay alkhaymati fi lmasjid khaymada ama teendhada fi lmasjidi masaajidka dhexdii laga sameeyo lilmardaa oo loo sameeyo dadka xanuunsan wakayrihim iyo kayrkood qaala xadaanaa zakariya ibnu yaxyaa zakariya ibnu yaxyaa xaafid ibnu xajar wuxuu yidhahda huwa albalkhi allu'lu'i wa kaana xaafidan wa fii shuyuukhi اlbukhaari zakariya ibnu yaxya abusakan waqad shaaraka albukhaariyu fii bacdi shuyuukhih zakariyahan waxaa waaye buu yidhi albalkhi allu'lu'i waana xaafid wa kaana xaafidan wuxuu ahaa nin xaafida min xufaadi alxadiid shuyuukhda bukhaarina wuxuu yidhi waxaa ku jira zakariya ibnu yaxya abusukayn albalkhi iyo abusukayn waxay wadaageen fii bacdi shuyuukh shuyuukhda qaar way wadaageen lidaalika shuraaxu saxiixi albukhaari qaar ka mid ah waxay ku sheegeen zakariya ibnu yaxya halkan inuu yahay abusukayn laakiin xaafid ibn xajar wuxuu leeyahy waa balkhi qaala xadaanaa cabdullaahi bnu numayr qaala xadaanaa hishaam hishaam bnu curwa can abiihi can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi usiiba sacdun sacd ayaa la asiibay yowma alkhandaqi maalinkii khandaq fi lakxuli waxaa laga asiibay fi lakxul alakxul waxaa waye cirqun fi lyadi waa xidid gacanta ku jira xididada gacmaha ku jira mid ka mida w fadaraba الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu u sameeyey khaymatan teendho ayuu wuxuu uga sameeyey fi lmasjidi masaajidka liyacuudahu si uu usoo booqdo min qariibin meel dhow si uga soo booqdo falam yaruchum ma argagaxgelin wa fi lmasjidi masaajidkana waxaa ku sugnaa khaymatun khaymad ama teendho min bani min bani khifaar qolada la yidhaha bani khifaar teendho ay leeyihiin ayaa masjidka ku sugnayd qoladaasi min bani khifaar ka mid ah ma argagaxgelin ila damu ilaa dhiigga mooyaane oo yasiilu dareeraya ilayhim xaggooda u dareeraya fa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa ahla alkhayma dadka ehelka u ah teendhadaano waxay la hadlayaan waa sacd ibnu sacd radia allahu can iyo teendhada uu ku jira maa hada aladii yaatiina waa maxay midkan ka imaanaya min qibalikum xaggiinna nooga imaanaya faidaa sacdun waaba sacdoo yaqduu jurxuhu dhaawiciisa uu dareerayo daman xagga dhiigga dhiiga ka socda fa maata waa uu dhintay sacd radia allaahu canhu fiihaa jurxigaas iyo dhaawaca ayuu u dhintay radia allaahu canhu ama fiiha fi lkhayma teendhadii ayuu ku dhex dhintay fiiha teendhadana waa loo celiyey maradka iyo xanuunka haayana waa loo celiyey culamada qaar waxay yihahdeen waa fi lkhayma ama fi lmarad maradka iyo xanuunka uu ku sugnaa ayuu ku dhintay macnaa dhaawici kama kicinoo kama toosin radia allaahu canhu caaisha waxay leedahay waxaa la asiibay sacd sacadkan waa sacd ibnu mucaad radia allaahu canhu alansaari sayidu aws waxaa la asiibay uu dhaawacmay yowma alkhandaq maalinkii khandaq yowm alaxzaab yowm alkhandaqna waa la yihahda yowm alaxzaabna waa la yidhahdaa waxaana khandaq loogu magacaabay waa maalinkaa waa markii ay qoteen dhufeysyo oo marka ay ku wareejinayeen magaalada madiina si cadowga maadaama uu ka tiro badan yahay uusan usoo dhaafin dhufaysyadaas yowmul axsaabna waxaa loo yidhi waa isbahaysigii gaalada markay isbahaysteen si ay u baabi'iyaan dadka muslimiinta ah marka yowm alaxsaabi yowm alkhandaq waa waa yowmun waaxid maalinkaa ayuu dhaawacmay sacd radia allaahu canhu dhaawacana wuxuu ka asiibay fi lakxal waa cirqun fi lyadi waa xidid gacanta ku jira ama gacanta ku dhex jira sida culammadu ay ku macneeyeen xididkaas ayaa dhaawac ka gaaray nebiga calayhi salaatu wasalaam sacd ibnu cubaad sacd ibnu mucaad wuxuu u sameeyey teendho ayuu wuxuu uga dhex sameeyey fi lmasjid shaahidka xadiidkuna waa halka fadaraba nebiy sal ly slam khaymatan fi lmasjid arrintaasi marka waxay tusinaysaa inay bannaan tahay masaajidka dhexdii in khaymo laga samaysto haddii xaajo iyo dan ay keento liyacuudahu si uu u soo booqdo min qariib haddii gurigiisa la geeyo waa fogaanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu rabaa meel u dhow inuu ku soo booqdo sacdu uga warhaayo marka masaajidka dhexdii ayuu teendho uga dhis si uu meel u dhow uga soo booqdo falam yaruchum wa fi lmasjidi khaymatun waa jumla ictiraadiya masaajidka waxaa ku dhex sugnaa khaymo min bani khifaar qolo bani khifaar ka mid ah ayaa khaymo waxay ku lahaayeen masaajidka marka qoladaasi ma argagaxgelin ila damu falam yaruchum ila dam kama argagaxgelin oo kamaysan nixin ilaa dhiig mooyaane oo yasiilu ilayhim xaggooda u soconaya qoladii khaymada deganayd ee ka mida min bani khifaar oo teendhada masjidka uga dhisnayd waxay arkeen dhiiggii sacd ibnu mucaad radia allahu canhu oo xaggooda usoo dareera markaasay yidhahdeen yaa ahla alkhayma maa hada aladii ya'tiinaa min qibalikum waa maxay waxaa nooga imaanaya xaggiinna maxay tahay dhiiggan xaggiinna ka imaanaya markay fiiriyeen faidaa sacdun waaba sacd radia allaahu canh yaqduu yaqduu bimacnaa waa yasiilu waxaa dareeraya soconaya jurxuhu dhaawiciisa daman xagga dhiigga macnaa dhiiggii ayaa dareeraya oo dhaawiciisaa dhiig badan ka socda waa dhiig baxay radia allaahu canhu fa maata waa dhintay fiiha xanuunkaas iyo dhiigbaxaas ayuu ku dhintay ama masaajidka ayuu ku dhex dhintay radia allaahu canhu xadiidka marka waxaa ku jirta alkhayma itikhaadu alkhayma fi lmasjid masaajidka dhexdiisa in khaymo lagu samaysto sacd radia allahu canhu nabigu waa u sameeyey qolo ka mida min bani khifaarna way lahaayeen sacd ibnu cuba- mucaad radia allahu canh waa waa saxaabi jaliila waana ninkii carshuraxmaan uu u gilgishay limowtihi ihtaza carshu raxmaan limowti sacd ibni mucaad radia allahu canhu allaha raxmaanka carshigiisa ayaa gelgishay geerida sacd ibni mucaad darteed ayuu u gelgishaa geerida yani carshiga allah subxaana wa tacaala waana ninkuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam lamanaadiilu sacdin fi ljanna khayrun min haadih markuu xariirta ka hadlayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam istiraashooyinka sacda uu ku tirtiranaya jannada dhexdeed ayaa ka khayr badan buu yidhahda xariirtan aad la yaaban tihiin jileeceeda sacd marka waa min almubashiriina biljanna wuxuu ka mid yahay dadkii jannada loogu bishaareeyey radia allahu canh markii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu go'doomiyey banu qurayda oo ka mid ahay min- min yahuudi almadiina magaalada madiine yahuudi degganayd uu nebigu amray sala allahu calayh wasalama in een, la weeraro maadaama ay ballantii heshiiskii ka baxeen markay isdhiibeen nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku yidhaahdeen waxaan ku qanacnaa sacd ibnu mucaad xukunkiisa sababta ay markaa u dalbadeen inay xukunka sacad ku qancaan radia allahu canh waxay ahayd xilfiga kala dhexeeyey aws iyo banu qurayda xilfi iyo waxaa ka dhexeeyey isbahaysi qabla alislaam islaamnimada ka hor labada qabiil oo ay ka kooban yihiin ansaar aws iyo khasraj dagaallo xun ayaa ka dhexayn jiray qabla alislaam aaday isku layn jireen waxayna labada qolaba kala kaashan jireen yahuudda magaalada madiine degta qolana waxay xulafo la ahaayeen banu nadiir qolana waxay xulafo la ahaayeen banu qurayda oo yahuudda u kala hiilinaysa aws marka xulafaa waxaa la ahaan jiray banu qurayda sacd ibnu mucaadna wuxuu ahaa sayidu aws waxay marka maleeyeen ama ay rajaynayeen inuu cafin doono ama uu u naxariisan doono sacd ibnu mucaad radia allahu canhu maadaama xilfi hore jiray waxay yidhahdeen marka xukunka sacd ayaan ku qanacnaa oo wuxuu sacd ibnu mucaad nagu xukumo hana lagu xukumo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sacd ha la keen sacd markaa waa dhaawacan yahay radia allahu canhu dhaawacaanaa ku yaala oo u dhintay asagoo dhaawacan ayaa la soo qaaday markaasaa nebiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam waa markuu leeyahay qumuu ilaa sayidikum sayidkiinna u istaaga oo soo dejiya kadibna nebiga calayhi salaatu wasalaam sacad wuxuu u sheegay waxa ay dalbadeen banu qurayda oo ah inay xukunkiisa ku degayaan wuxuu yidhi marka xukun maxaad ku xukumi lahayd sacd radia allahu canhu wuxuu yidhahda waxaan ku xukumayaa in wixii dagaal gaaraya raga oo ayaga ka mid ah oo dagaalami kara la laayo wixii yaryare carruura iyo dumarana la addoonsado xukunkaygu waa sidaa wey waa waxaysan ka filanayn ayagu markaas nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laqad xakamta bixukmi ilmelik allaha boqorka xukunkiisa ayaad ku xukuntay wey yacni xukunkaagu wuxuu yahay waa xukmu llaahi fiihim waa xukunki ilaahay subxaana wa tacaala sidii markaa sacad uu gooye radia allahu canhu xukunkii sharciga uu ahaa ayaa lagu fuliyey oo wixii raga ee qaan gaaray oo ayaga ka mida waa la laayay wixii carruur iyo dumar ahaana waa la addoonsaday ninkii markaa ay ka muuqato inuu nin weyn yahay ee qaangaara kaas lama warsanin horaa loo dilaayo ninkii laga shakiyo ma qaangaaray mase weli waa yar yahay timaha hoosaa laga fiirinayo hadduu timo hoose leeyahay raggaa lagu daraayo la laynayo haddii kalena carruurtaa la haleeshiinayay oo markaa la addoonsanayo waa xukunkii sacd ibni mucaad radia allahu canhu markaa kadibna sacd waa dhintay markii la soo celiyey wakhti yar kadib sacd ibni mucaad radia allahu canh dhaawicii ayaa dhiig badan ka baxay waa dhiig baxay kadibna dhaawacaas ayuu u dhintay radia allahu canhu baabu idkhaali اlbaciiri fi lmasjidi lilcilla wuxuu baabu yahay awrka geliddiisa awr in la geliyo fi lmasjidi masaajidka lilcillati loo geliyo lilcilla buu ku qayday alimaamu albukhaari maxaa ku baxaya lilcilla ligayri alcilla ku baxaya وqاaل iبن cabaas iبن cabaas wuxuu yidhi طaafa النabiyu slى الlahu عalيه waslm nebiga عalaيه الsalaaةu wasalaam wuxuu ku طawaafay calىa baciirin awr dushii ayuu ku طawaafay xadaثna cabdالlahi بn yuسف qaala أخbarana malik can muxamed بn cabdالرaحman بn nowfl can curwaةa bn زubayr can زaynab binti abi slmة can أmi slmةa radي الlahu عanha qaalat waxay tidhi shakowtu ilىa rasuuli الlah slى الlahu عalيh وsلم nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaan u sheegtay annii ashtaki inaan anugu xanuunsanahay qaala wuxuu yidhi tuufii tawaaf min waraa'i innaasi dadka gadaashooda ka tawaaf dawaafka dadka gadaashooda ka tawaaf wa anti raakibatun xaala tahay adigu mid gaadiid saaran fa tuftu waan tawaafay wa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama yusallii nebiga calayhi salaatu wasalaam xaaluu tukanayo ilaa janbi lbeyt kacbada dhinaceeda uu ku tukanayo yaqra'u wuxuu akhrinayaa watuuri wa kitaabin mastuur saas asoo nabigu calayh isalaatu wasalaam suuradda akhrinaya ayaan aniguna dawaafaya bay ti maxay ku dawaafaysay calaa baciirin iyadoo awr saaran oo gaadiid saaran ayay dawaafaysay nebigu calayhi salaatu wasalaamna waa tukanayay kacbadii dhexdeed ama masjid alxaraam dhexdiisa ayay ku dawaafaysa wahiya raakiba markuu leeyahay nebigu calayh salatu wasalaam waa anti raakiba sababta ayadoo gaadiid saaran oo u amray inay dawaafto waa maxay cilladu waa maxay cilladu waa marad waxay sheegtay inay jiran tahay waxaa nebiga u sheegtay bay tiri annii ashtaki waa meeshuu leeyahy imaamu albukhaari lilcilla lilcilla bukhaari wuxuu ula jeedaa lilxaaja yacnii dan laakiin dantaasi waa maxay shuraaxda qaar waxay yidhahdeen ujeeddada bukhaari cillada uula jeedo waa dacfi bimacnaa lilcilla waa lidacfi in awr la soo geliyo masaajidka dacfi jira awgeed oo qofka awrka isticmaalaya ama gaadiidsanaya uu daciif ka yahay inuu socdo waa u bannaan tahay qaara sidaa ku macneeyeen laakiin dacfi waa ka xeel dheeriyo waa ka ballaaran yahay culammada qaar waxay yidhahdeen lilcilla waa lilxaaja xaajadaasi ha noqoto dacfi ama ha ahaato marad iyo xanuun markaa haya ama dan kale maxaa yeelay fii bacdi fii xadiidi jaabir radi allahu canh fii sifati xaji nabiyi calayhi salaatu wasalaam waxaa ku soo arooray inuu yidhi innamaa taafa calaa baciirihi liyaraahu nnaas nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tawaafay owrkiisa dushiisa ujeeddaduu owrka ugu dul tawaafay waa maxay wuxuu yidhi liyaraahu nnaas si dadku ay u arkaan waliyas'aluuhu iyo si ay wax u weydiiyaan su'aalaha axkaamta xajka ku saabsan si dadku ay wax uga weydiiyaan idan hadda cillada oo nebiga calayhi salaatu wasalaam owrka uula dhex marayay masjid alxaraam oo ugu tawaafayey ma xanuun aha xanuun ma ahan dacfina ma aha laakiin xaaje iyo dan kale ayaa jirtay oo waxa weeye dadku inay arkaan si ay nebiga usoo beegsadaan calayhi salaatu wasalaam su'aalana ay weydiiyaan maadaama dadku ay aad u danaynayaan ru'yadii iyo aragtidii nebiga calayhi salaatu wasalaam caama xajati alwadaac dad badan oo muslimiina soo xajiyey wuxuuna ahaa kulankii ugu ballaarnaa fii zamani nebiy sala allahu caleyh wasalam ay dadka muslimiinta ku kulmaan caama xajati alwadaac marka in dadku ay arkaan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam meel fog uga muuqdo maslaxaa ku jirta si qofka markaa wax ka ishkaal galaan ama acmaasha uu ku jira wax ka mid a u baahan inuu faahfaahin ka weydiiyo ou nebigu usoo abbaaro calayhi salaatu wasalaam su'aalana u weydiiyo marka cillada lilcilla ma ahan lidacfi ama lilmarad lagu gaar yeeli maayo laakiin waxaa leeya waa lilxaaja waa dan ibnu baطaal raximah اllah wuxuu yidhi fi hada alxadiid jawaazu dukhuuli اdawaab xadiidkan waxaa ku jira jawaazu dukhuuli اdawaab bannaanaanshaha inay daabooyinka galaan allatii daabooyinkaasoo yu'kalu laxmuhaa hilibkooda la cunayo inay galaan almasjida masaajidka arrinkaa inuu bannaan yahay ida xtiija ilaa daalik haddii arrinkaa loo baahdo haddii geliddooda loo baahdo inay bannaan tahay ayaa xadiidkan ku jirta oo laga qaadanaya li'anna bowlaha maxaa yeelay daabooyinka aan yacni hilibkooda la cuno laa yanjusu laa yanjusu laa yunajisuhu ma nijaasaynayaan masaajidka li'anna bowlaha kaadideedu laa yunajisuhu masaajidka nijaasayni mayso bikhilaafi hayriha taasi waxay khilaafsan tahay kayrkeeda oo min adawaabi daabooyinka ah daabooyinka aan hilibkooda la cunin waa ka duwan yihiin buu leeyahay macnaa daabooyinka hilibkooda aan la cunin kaadidoodu waa maxay kaadidoodu waxay le waa nijaas laakiin kuwa hilibkooda la cuno kaadidoodu waa daahir nijaas maaha sidaa darteed kaadideedu masaajidka nijaasayn mayso xaafidka wuxuu yidhi watucuqiba waa la tacaqubay hadalka ibnu bataal waa laga daba tegey oo waxaa lagu tacaqubay biannahu laysa fi lxadiidi xadiidka kuma sugnaa dilaalatun tusid calaa cadami aljawaa'is banaanaashan la'aan wax tusinaya xadiidku ma jiraan maca cadami alxaaja ayadoo lala qabo xaaje inaysan jirin markaysan xaaje jirin inaysan bannaanayn xadiidka wax tusinaya kuma jiraan macnaha xataa haddii aan loo baahan ama xaaje keenaysa aysan jirin xadiidka ma wuxuu diidayaa inay masaajidka galaan daabooyinka xadiidka wax diidaayo kuma sugnaa bal daalika arrinkaasi daa'irun wuxuu ku wareegayaa buu yidhi cala atalwiifi wasakhayn wa cadamihi iyo wasakhayn la'aan cilladu mar walba waxay ku wareegaysaa wasakhayn iyo wasakhayn la'aan daabadu inay masaajidka wasakhaynayso iyo inaysan wasakhaynayn haddii masaajidka daabadu ay u keenayso wasakh waa la mancinayaa marka haddii aysan u keenaynin xaaje ha keento ama yaysan keenin way bannaan tahay in masaajidka la soo geliyo faxaytu yuqsha talwiis markii meesha laga baqaayo buu yidhi wasakhaynta yamtanicu dukhuul waxaa mamnuuc noqonaya markaas soo gelid haddii laga cabsanayo inay masaajidka wasakhayso daabadu waa la mancinayaa inay masaajidka soo gasho waxaa mamnuuc noqonaya masaajidka soo geliddii waqad qiila waxaa la yidhi ina naaqatahu sala allahu calayhi wasalam hashi nebiga calayhi salaatu wasalaam kaanat munawaqatan waxay ahayd mid tababaran ay mudarabatan mucallama waa mid la tababaray oo wax la baray fa yu'manu minhaa waxaa markaa laga aamin yahay maa yuxdaru waxa laga digtoon yahay oo ah min atalwiisi wasakhayn aamin baa laga yahay wuxuu leeyahay culamada qaara waxay yidhahdeen daabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam way tababarnayd way tababarnayd maxay ula jeedaan waxay ku tababarnayd meelaha noocaas oo kale ah inaysan ku kaadin waa ku tababarnayd maadaama marka ay tahay daabad tababaran waxaa aamin laga yahay inay masaajidka wasakhaysa buuyi wa hiya saa'iratun xaalay tahay mid socota markaas ay socoto inay masaajidka wasakhayso aamin baa laga yahay fayuxtamalu markaa waxaa muxtamala buu yidhi an yakuuna baciiru ummi salama ummu salama awrkeeduna kaana kadalika inuu sidaa ahaabaa suuragala ummu salama radia allahu canha awrkay wadatay inuu midkii nebiga la mid ahaa oo isna tababarnaa ayaa suuragala sidaa darteedna uu masaajidka loogu oggolaaday marka waxaa laga aamin yahay buu leeyay inay masaajid ku kaadiso asheekh ibnu baas raximah llah wuxuu yidhi hada alkalaam laysa bishay hadalkan waxba maahan buu yidhi hadalku leey laysa bishayin waa hadalkii xaafid ibni xajar ma aha kii ibnu bataal hadalka xaafid ibni xajar ee uu ku tacaqubay ibnu bataal ibnu baas wuxuu yidhi laysa bishayin waxba maaha hadalkiisu wasawaabu sawaabkuna waxa waaye buu yidhi tahaaratu abwaabi libil abwaali libil kaadida geeda inay daahir tahay wa naxwiha iyo wixii la mida mima yu'kalu laxmuh oo ka mida waxyaabaha hilibkooda la cuno falaa yaduru lmasjida masaajidka dhibi maayo wujuudu shayin shay helidii min daalika arrinkaa ka mida kamaa ashaara ilayhi ibnu bataal sida ibnu bataal ishaaray fatanabbah baraarugu arrintaa ku baraarug sida ibnu bataal ishaaray ayaa sawaaba meesha la yska haysto waxaa waay xaafid ibnu xajar waa shaafici madhabu shaaficiya fii abwaali alibili wa arwaasiha xukunkeedu waa maxay waa najis madhabu shaaficiya kaadida iyo digada xoolaha hilibkooda la cuno waa nijaas ibnu bataal waa maaliki madhabkiisu waxa waaye inaysan nijaas ahayn lidaalika ibnu bataal wuxuu ku cileeyey geela iyo wixii la midoo hilibkooda la cuno inay masaajidka soo galaan waa bannaan tahay sababtoo ah hadday ku kaadiyaanna nijaas ma ahan kaadidooda xaafid ibnu xajar wuxuu leeyay maya saas maaha kaadidooda waa nijaase awrka waa tababarnaa baa la yidhi awrkii nabiga alai slat slam waa tababarnaa idan mar walba wuxuu leeyahay cilladu waxay la wareegaysaa masaajidka wasakh miyaa ka soo gaari karta ma laga yaabaa daabadaanu inay ku kaadiso mase aamina laga yahay haddii aamin laga yahay waa bannaanta haddaan aamin laga ahayn waa laga mancinayaa daaba inay masjidka soo gasho maxaa yeele haddii ay ku kaadiso masaajidkay nijaasaynaysaa meesha marka loo kala gargaarayo waa madhabkii asalka ahaa oo labada imaam ay kala qabaan asheekh ibnu baas wuxuu taageeray madhabka ibnu bataal wuxuuna sheegay wax xoolaha hilibkoodu la cuno kaadidooda iyo digadoodu inay daahir yihiin waana qowlka raajixa wa sidaa darteedna nebiga calayhi salaatu wasalaam ou awrka ku soo geliyey masaajidka hadday dhacdo inuu masjidka ku kaadiyana laa yunajisu kaadidiisu masaajidka nijaasayn mayso waxnana ka dhibi mayso laakiin ma laga nadiifinayaa nadiifintu waa baab kale maxaa yeelay waxyaabo badan oo daahir ayaa la nadiifiyaa linadaafa waa loo nadiifinaya laakiin nijaas ma baabun xadaanaa muxamed muana baabun waa ka faslin qaala xadaanaa mucaadi bni hishaam ibn abi cabdillaah addustuwaa'i qaala xadaanii abi abiis waa hishaam ibn abi cabdillaahi addustuwaa'i can qataada qaala wuxuu yidhi xadaanaa anas ibnu maalik ana rajulayni laba nin min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam oo saxaabada nebiga ka mid ah kharajaa way baxeen min cindi nabiyi calayhi salaatu wasalaam nebiga agtii ayay ka baxeen fii leylatin habeen dhexdii mudlimatin mugdi ah habeen aad mugdi u ah dhexdii ayay baxeen wa macahumaa labadaa nin macood waxaa ah milu lmisbaaxayni laba faynuus oo kale oo yudii'aani iftiimaya bayna aydiihimaa hortooda falama iftaraqaa markay labada nin kala tageen saara maca kulli waaxidin saara maca kulli waaxidin mid walba maciisa waxaa ahaaday waaxidun mid oo labadii faynuus ka mida xataa ataa ahlah ilaa uu reerkiisa u tegay labadaa nin waxay ka baxeen masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam markii ay dhaqaaqeen oo ay baxeen mid walbaahi waxaa u ifa wax faynuusoo kale ah iftiin ayaa u ifay oo ay ku ifsadaan habeenkaas mugdiga ah labada nin markay kala tageen marka hore way wada socdeen markay kala leexdeen nin walbaahi iftiinaa la leexday oo u ifaaya waa min baabi karaamaat alawliyaa waxay ka mid tahay karaamaat alawliyaa ayay ka mid tahay caqiidada ahlu sunnaha waxaa ka mid ah in karaamaat alawliyaa ay tahay wax xaqiiqo ah oo jira khilaafan lilmuctasila maxaa yeele muctasiladu ma aaminsana karaamaat lwliya waxay la yidhaha inay jiraan mucjizaadka waxaa iska leh ambiyada karaamaadkana waxaa iska leh dadka mu'miniinta ah waxaa jira qismi saddexaad oo waxyaabo ah khawaariqulcaadaad ah oo caadada khilaafsan ama wixii dadku ay yaqiineen wax ka duwan oo ghariib ah inuu qofka muujiyo ama uu la yimaad min baabi alkaraamaadna aan ahayn caqiidada marka ahlu sunnaha waxa waaye karaamaat ulawliyaa inay tahay mid xaqa laakiin shuruuday leedahay shaygaani marka la leeyahay waa karaama qofkan la leeyahay karaama ka soo daahirtay marka koowaad waa inuu yahay qof mu'mina mu'min billaah wa birasuulihi calayhi salaatu wasalaam waa inuu yahay waana inuu yahay qof mustaqiima oo ku toosan calaa sharci illaah marka labaad waxaan la leeyahay waa karaama waa inaysan ahayn wax khilaafaya sharciga kitaabka allah iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam wax khilaafaya waa inaysan ahayn haddii sharciga ay khilaafto karaamaat ulawliyaa kama mid ahan bal waxaa waaye min alaxwaali ashaytaaniya axwaasha iyo xaaladaha shaytaaniga ee dadka qaar uu ku fasahaadinayo uu ku baadiyeynayo weeye shaytaanka karaamaduna waxay ka timaadaa qof mu'mina laakiin qof faajira waxa uu samaynaya karaamo lama yidhaahdo shayga marka la leeyahay marka waa karaamaat ulawliyaa waxaa kaloo ka mid a shuruudeeda qofkan waxaa sheeganaya ama waxaas lagu arkay waa in asiga uusan ahayn qof sheeganaya ama dhahaya anigu weli baan ah maxaa yeele qof mu'mina oo taqiya oo ilaahay ka baqaya ma sheegto inuu yahay asiga weli ama uu yidhahdo aniga awliya allan ka mid ah ama weli ilaahay baan ah qof mu'mina oo khaa'if oo ilaahay ka cabsanaya sidaa kuma dhiifto falaa tusakuu anfusakum nufuustiinna ha taskiyeynina qofka mu'minka wuxuu dareemayaa inuu muqasir yahay mar walba waa cabsanaya mar walba wuxuu dareemayaa camalkiisu inuu yar yahay taqsiirkiisa iyo gaabintiisuna ay badan tahay amaa qof ku faanaya aniga weli baan ahay oo waxbaa iga soo daahiray kaasi baabkiisu waa min baabi awaali min baabi axwaali shayطaan ee ma aha min baabi karaamaat اlawliyaa shayطaankuna way dhacdaa mararka qaar inuu qofka ula yimaado waxyaabo khawaariq ah oo qofku ku kadsoomaya ama uu u malaynaya inay tahay min baabi alkaraamaat wuxuu sheegay shaykhu lislaam raximah اllah fi kitaabihi altawasul walwasiila qaacidat tawasul wuxuu yidhi cabdulqaadir aljiilaani raximah اllah ayaa waxaa la yidhi oomay oon daran ayuu oomay asagoo ooman biyo la'aanna ay hayso ayaa waxaa haraysay daruur daruuraa haraysay daruurtii biyaa uga yimid biyihii buu cabay markaasaa xaggii daruurta looga dhawaaqay oo waxaa lagu yidhi yaa cabdalqaadir ana rabbuka alaclaa aniga rabbigaagii sarreeye ayaan ahay markaasuu yidhahday idhab ayuha allaciin calayka lacnat ullah tag buu yidhi midkaan lacnadanoo calayka lacnatullah macnaha wuxuu dareemay inuu shaytaan yahay waxay yidhahdeen daruurtii haraysay waa baaba'day daruurtii haraysay waa baaba'day codkiina waa ka go'ay u dhawaaqay waxaa laga yaabaa dadka qaar haddii ficilka noocaasoo kala arko inuu yidhaahdo baabkaygu baxar buxuur waayo khataraan ahay oo karaama iga soo daahirtay oo wax lala yaabaan arkayo ilaahaan la khitaabay oo ilaaha ila hadlay subxaana wa tacala u yidhi ana rabbuk waana min baabi min baabi axwaali shayaaiin waay in badanoo dadka ka mid oo hadda karaamaad sheegtana baabkoodu waa baabkaas waa min baabi axwaal ashayطaaniya oo shayطaan baa u imaanaya markaasuu iskaga dhigayaa suurad malag la soo diray amaba rabbulcaalamiin oo la hadlaaya markaasuu le anaa rabbiga ah aniga ma aragta waxaan ahay malag ilaahay xaggaagaa la ii soo diray iyo wax la mida markaasuu ku kadsoomaya waa in la kala fahmo marka ama la kala saaro karaamaat alawliyaa iyo alaxwaal alshayطaaniya wax islana ma ahan ismana shabahaan midda kale qofka mu'minka ee karaamadu ka soo daahirayso ma wuxuu asiga iska raadiyo iska keenaa mase waa wax ilaahay qadaro ka yimaado ka daahira waa wax qadaran uga daahira ma aha wuxuu asiga doonaya inuu daahiriyo wax ikhtiyaarkiis ku imaanayana ma aha waxaa kaloo muhiima in la fahmo culammadu sheegaan qofka hadday karaama ka soo daahirtay macnaheeduma waxa waaye kuwaan karaamada ka daahirin inuu ka khayr badan yahay ka fadli badan yahay maya taana waxay yidhahdeen culammadu astaanu ma ahan waxaa dhici karta kii iimaan yaraa inay karaamadu ka daahirto kii ka iimaan badnaana aysan ka daahirin waxyaabaha qaar mu'minkana sidiisaba karaamaaduu leeyahay laakiin inay wixii muuqdaan iyo oo waxyaaba mucjizo yacni waxyaaba daahiro khawaariqu alcaadaad ay noqdaan iyo inaysan noqon oysan muuqan ayay u qaybsamaan labadan saxaabi radia allahu canhumaa arrinta ka muuqatay iyo waxa ay arkeen waa min baabi karaamaati alawliyaa wax hadda ayagu u qasdeen oo raadsadeenna ma ahan wax ikhtiyaarkood ku xidhanna ma ayagoo iska socda ayaa mid walbaahi hortiisa wuxuu ka arkay feenuus ifaaya toosh loo ifinayo habeenkuna waa habeen aada mugdi u ah xaggayna ka yimaadeen min cindi rasuuli illahi sal ly slam min masjid nabiy alayh salatu salaam masaajidka rasuulka iyo nebiga agtii bay ka yimaadeen idan arrinkaasi waa min baabi alkaraamaat culimmaduna way sheegaan farqiga u dhexeeya bayna karaamaat alawliyaa waalaxwaal alshayطaaniya si aan la iskugu qaldin amaa qof salaada ka tegaya cibaadada ka tegaya ee dhahaya aniga weliyaana ee karaamada iga soo daahiray ama sheekh fulaan waa weli karaamada ka soo daahiray wixiisa min baabi alkaraamaad ma aha qaaraa karaamaadka waxay dadka qaar uga dhigeen soddon sano meeluu ku tukaday inaan la arag taarku salaad waayo markaasuu leeyahay waa min baabi alkaraamaad oo xaggow aadaa waxay yidhaahdeen maya waa buubaaho kacbaduu kusoo tukadaa inta buubow kacbada tagaa halkaasuu shanta salaadood kusoo tukadaa wuxuu ugu sheekeeyey markay arkeen dabcan asoon tukanayn ayuu yidhaahda halkaasaan aadaaho aniga layma gaaro kacbadan jamaacada kacbadan ka mid ah adinku unbaa meelaha ku tukada waa iska aamineen masaakiintu waxayna u maleeyeen waxaan inay tahay min baabi alkaraamaat waana dajaal salaaddii ka tegay waa oo taarku salaada oo ilaahay u tukanayn subxaana wa tacaala waxay dhaheen waa min baabi alkaraamaat waxyaabahaas iyo in la isku qaldo baabulkaraamaat sax maaha marka koowaad qofkaa la fiirinaya yaa waayo qofkaan sidiisaba ma yahay qof mu'mina mustaqiim ah calaa sharci illaah mase qof waxa waaye wuxuu doona iska samaynaya dunuubdu dembiguu rabagelaya kadibna dhahaya aniga arrinkaa samaynaya waa karaama iyo waxba iga soo daahiray waa inaan la kala saaro waa muhiim idaa ra'ayta rajulan idaa ra'ayta rajulan yatiiru wa fowqa maa'i albaxri qad yasiiru walam yaqif cinda xuduudi sharci fainahu mustadrajun wa bidci haddaad aragta buu yidhi idaa ra'ayta rajulan yatiiru nin haadaaya haddaad aragto oo baalal inta usoo baxeen duulaaya biyaha dushoodana ku lugaynaya soo mucji waxyaabo khawaariqulcaadaada maaha haddaad aragta badda dusheeda nin ku socda oon doonna saarnayn markabna aan saarnayn la lugaynaayo waa wax lala yaabo waa wax khaariqulcaado ah ama aad aragta buu yidhi asoo hawada ku duulaaya oo cirka socda sida diyaaradihii walam yaqif cinda xuduudi sharci xuduudda sharciga agteedana aan istaagayn qofkaan sidaa samaynaya hadduusan ahayn qof xuduudda sharciga ilaaliya oo diinka ku dhaqmaaya fainahu mustadrajun wa bidci waa qof la kadinaayo oo bidciya ee iska ilaali waa mubtadic shaydaan kadinaayo culammadu markay sidaa leeyihiin waxay ula jeedaan qofka sidiisaba markii la leeyahay karaama ka soo daahirta karaamada sababteedu waa maxay maxay ku timaadaa waa aliimaanu billaah wa birasuulihi waalistiqaama sidaasay karaamadu ku timaadaa qofaan marka toosnayn xaggee karaama uga imaanaysaa karaamo ma lahan waxau sheegaya marka haddaysan karaamo ahayn maxay noqonaysaa waa axwaal shayطaaniya wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin